الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sl waxaanu qaadanay muqadimadii imaam الnawowi raximah اllahu tacaala kitaabka alarbaciin الnawowiya uu waxa weeye ku magacaabay wuxuuna inoo tilmaamay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala sababtii kitaabka uu alifay iyo manhajka uu ku soconayo wax ka mid a ayuu inoo tilmaamay sababaha kitaabka uu alifay waxaa ka mid ah yaa sheegay inuu kitaabka arbaciinka alifay in maxay inuu culimadii ka horreysay ku dayanayo xadiis daciifana uu inoo sheegay xadiiskaa ma cuskaday imaamu nawowi mise ma cuskaday ma cuskaday xadiiska waxaanu soo tilmaanay inuu daciif yahay laakiin waxaanu tilmaanay culimada qeyb ka mid ahi inay yidhaahdeen annagu xadiiskaa ku dhisi mayno laakiin axaadiis kaloo saxiixa baanu haynaa oo ay ku dhiseen yaa sheegay ya a liyubaliq ashaahidu minkum algaa'ib iyo balliquu canii walow aaya cumuumaadkaas waa sax weeye laakiin uma jeedin jawaabtaas waxaan u jeeday xadiis khaas ku ah arbaciinka yani afartanka si gaara u sheegay ya arbacuuna khasla khaslooyinku waa badan yihi arbacuuna khasla xadiiskii tilmaamaya afartan khasladood aclaaha maniixat lcanzi xadiiskii aanu tilmaanay inuu bukhaari ku sugan yahay xadiiskaasa bacdu ahli lcilmi ay ku dhiseen oo waxay yidhaahdeen anagu xadiiskii la daciifiye ku dhisi mayno in sha allahu tacaala maanta xadiistii baynu bilaabanaynaa su-aasha ugu dambaysan idin weydiinaya waxay tahay muddo intee leeg baa ugu tala gasheen kitaabku inuu socdo kitaabku waa labiyo afartan xadiis maxaad niyeysantiin maalintii laba xadiis in la qaato hal xadiis in la qaato hal xadiis haddaynu maalintii qaadano labiyo afartan cishan u baahana haddaynu laba ka dhigno labiyo labaatan bay noqonaysa ya ma toban cashaynu ka dhignaa hadba intaynu ka dhignaa shar waxu noqonaya soo ma haddii la maalinti hal xadiis hala qaato hadalku waa badanaya haddii la maalintii toban xadiis hala qaato sharaf aad buu koobnaanaya ya laba xadiis maalinti saddex laba yani laba isbuuc haddii la yidhaahdo isbuucii saddex baynu haysanaa maalmood waa lix maalmood haddii la isu geeyo lixdii maalmood labiyo afartan baynu uqaybinayna waktigaynu haysanaana waa saacad laga bixi maa isbuuc inuu kula bada isbuuca ma wada qaadano saddex maalmood baynu haysanaa soo ma saddex ishaynu dhigayna marka kollay xagga isbuuciyada ka xisaabin mayno laakiin isku celcelis saddex xadiis ilaa afar xadiis baan filayaa inay inay kifaayo tahay haddii ay inoo sahlanaatana shan iyo lix baynu gaarsiinayna waayo axaadiistu isku hadal ma aha waa iskuntaag u baahan kuwa macnahoodu iska cad yahay oo aan tafaasiil badan u baahnayn min xusni islaam ilmari tarkuu maala yani maalayaaniga halaga tago kale dee sharax badan ma laha aada isu dultaagi mayno laakiin kuwii hadal badan u baahda sida xadiiskan maanta aynu qaadanayna labaad oo kale xadiisu jibriil oo kale dee wuxuu u baahanya iskuntaag buu ubaahan yahy waxau uhi imaamu nawwi raximah اllahu tacaala alxadiid اlawal xadiidka koowaad waxaana xalay muqadimay iska ahaydo hoostaana waa idinka eegay waayo de soomaalida naqaab baynu cilmiga u dalabnaa aniguna muddaan idinka maqnaa walow aan sidiinan xalaqaadkii soomaalida in badan soo fadhiyey laakiin hadda saddex i toban sana idinka maqnaa marka isbedel baa ii muuqda jawgii aan ka imi iyo jawganaynu hadda joogno yani jawgaan ka imi ninku mustawuhu doonaa hal ahaado buug buu sitaa qalin beesal iyo qalin biro buu sitaa faa'iidooyinka wixii faahfaahin u baahda buug buu la baxayaa wixii kale kitaabka laftiisa ama qalin beesal ama qalin biro buu ku qorayaa waa ninku waa si qalabaysan yahi laakiin halka waxaa ii muuqda dad badan oo kutub badan kuwa badan oo kitaabka aana waxba wareerin taasina lafteedu waxay ka qayb qaadanaysaa waxoogaa gaabiska in haystay ka mid tahay waa in wax laga bedela haddaan lalahayn dee soomaalida waxaa lagu xantaa maskax badnaanoo way xifdi badan yihiinoo wixiiba dushay ka haya laakiin ta noocaas haddaad xitaa xifdi badan tahay oo waxaanaan saacaddan ku hadlaya aada wada qaybto oo ay ku sahlan tahay laba maalmood ka bacdi baa lagu weydiinaya waxa laga yaaba isku dhex yaaba waxa wax loo qoraya waa in lagu xasuusta wey imaam axmedna wuxu uhi ina alxifda khawaan xifdigu waxbuu khiyaana alcilmu saydun wاlkitaabatu qayduhu faqayid suyuudaka biاlxibaali اlwaatiqa ayaa la yidhi cilmigu waa ogaad ogaadu dee inaad qaydana oo aad qorto oo aada meel ku kaydfatana waa xadhigii lagu soo dabayo idan ugaadhaada waa inaad xarka u samaysataa marka dad badan oo bilaa xarkaaba imu waa in xarka iyo shabagii la samaystaa wuxu uhi imaam nawowi raximah llahu tacaala taasi waa tambi tambiha labaad waxaynu ka hadlaynaa waa xadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inaynu anoo naftayda ka bilaabayo idinkaba niyada inaynu wanaajisano oo aanay naga noqon cilmi keliya oo la dalbayo aanay naga noqon oo arbaciin baan dhiganaya kadibna kitaabkaasaan dhiganaya hamigu yaanu noqon linaxmil hama alcamal sida niyadda cilmiga inaynu barano aynu u sidno waa inaynu niyad labaad la nimaadnaa oo ah hame ku saabsan in axaadiistaa lagu camal falo axaadiistaas inay nolosheenna wax ka bedelaan waayo axaadiista seena oo inoo tilmaamay oo muhimaatkii diinta wey ama caqiida ha noqoto ama fiqi ha noqoto ama aadaab iyo dhaqan iyo suluug ha noqoto waxyaabahaasi waa inay waddo u helaan nolosheena inay ka qayb qaataan oo ay la fangasho oo lagu camal falo intii laga helay culimmaduna waxay yidhaahdeen axaadiis badan haddii aada maqasho waa inaad wuxun kaga camal fasho wuxun waa in lagaga camal falo yani xadiis ama laba xadiis ama saddex baynu qaadanaynaa masaaishay tilmaamayaan haddii aad mid kusii camalfasho ilaahay inta kalena uu kuu fududaynaya ku waafajinaya laakiin qadiyaddu waanay noqonoo keliya oo la ilaawin waxa weeye baabka camalka yaan la ilaawin oo baabka cilmigo keliya yaan lagu mashquulin culimaduna waxay yidhahdeen sida zuhri oo kale kunaa nastaciinu calaa xifdi alxadiidi bilcamali bihi waxaanu ku kaalmaysanaynay axaadiista nabiga inaanu xifdino zuhri waa taqaanaa waa ninkii ugu horeeyey ee axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam kulmiyey awalu jaamici alxadiidi walathar ibnu shihaabin aamiran lahu cumar waa ninkii axaadiista kulmiyey axaadiistaana kutubkamuu soo qaaday oo xilligaas axaadiisu may diiwaan gashanayn nin waliba xoogaaga uu maqlay buu haysta laakiin xifdigiis ayuu waxa weeye ka qoray axaadiista waana nin lagu yaqaanay buu xifdiga ahaa ilaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a isagoo khulafadii mid ka mida la fadhiya ayaa nin baa abu xaasim la yidhaahdo caabid ahaabaa xadiis sheegay dabeedna zuhri baa la yaabo xadiiskaasaanu shaweligiiba maqal dabeedna xadiiskiibuu la yaabo una isku kalsoonaa axaadiis badan inuu hayay dabeedna ninkii uu yihi xadiiskan xaggaa ka keentay ninku nin caqli badan bu aha wuxuu yihi axaadiista nebiga oo dhan zuhriya madushaad ka warqabato may buu ciido taa sheegan mayso wuxuu i nus dushaba ka qabat waan filayaa bu idan kanaan sheegaya waa nuska kale bu kanaan sheegaya aadan maqal nuska kale ayuu ka mid yahay nuska aadan maqal yani xifdiga halkaasuu ka gaara wuxuu leeyahy kunaa nastaciinu calaa xifdi alxadiidi bilcamali bihi axaadiista nabiga xifdigeeda waxaanu u kaalmaysanaynay camalfalka aanu ku camalfalayn camalka ayaa ku sahlan hadda taxiyaadkao kale waa noocyo kala duwan ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo abi muuse iyo axaadiis kala duwan baa ku timi salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ile saxiixaynka axaadiis kala duwan iyo qaabab kala duwan wey qofku haddii uu ku camal falo oo maanta uu ku atixiyaadsado atixiyaadkii ibnu cabaas maalna ka bacdina atixiyaadkii abi muuse uu ku atixiyaadsado soo dusha ka qaban maayo axaadiistaas way u sahlanaanaysa laakiin mid hadduu ku kaganaado inta noloshiisa uu joogo kaasun buu haya kuwa kale waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo saxwa mabaha ama dadka wuu saxo waxay ku cadaynaysaa camalka lagu camalfalaya inuu kuu sahlaya xifdiga axaadiista xadiiska koowaad wuxuu yihi imaam النawwi raximah الlahu taعalى can amiir الmuminiin amiirkii muminiinta waxaa laga wariyey abi xafsin ahaa cumar bn الkhaطaab radi الlahu canhu ahaa waa isluub fiican oo imaam الnawowi uu isticmaalayo isagoo doonaya saxaabadii ajilada ahaa inaanu si fudud magacooda aanu ku dhaafin oo aan la iska odhan maalan can cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu inoo sheegay xilkii ummadda wahayey waa amiiru lmu'miniin buu ahaa waana ciddii ugu horraysay lagu magacaabay xilkaas abi bakar wuxuu ahaa khaliifatu rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam kadibna cumar bnu khadaab baa ka dambeeyey waxaa la yidhi khaliifata khaliifata rasuuli illah waayo abi bakar buu khaliifo u ahaa dabeedna nin saxaabadii ka mid a oo meel fog ka yimi ayaa soo booqday wuxuu yihi assalaamu calayka ya amiira almu'miniin dabeedna halkiibay magacii saxaabadii kula dhaceen maalintaas ayaa laqabkaasi bilaabmay waayo lagama dhammaadeen mid waliba ka kale inuu khaliifu noqdo khaliifata khaliifata khaliifata rasuuli illah way badan lahay waa la soo kooba amiir almu'miniin bay noqotay waa alqaabta ay leeyihiin madaxda muslimiinta abi xafsina waa kunyadiisa cumar bn alkhaaabna waa magaciisa weeye radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yii samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay yaquulu isagoo le inama alacmaalu in kalaba maaha acmaashu biniyaat niyooyinka ayaa lagu tixgeliyaa oo ay ku ansaxaan wa inama likulli imri'in in kalaba maaha qof kasta waxaa u sugnaaday maa nawaa wixii uu niyooday ayuu iska leeyahay wax kale malaha faman axadkii kaanat ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ay ahaatay ila اllahi warasuulih ilaah iyo rasuulkiisa xaggiisa ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilى اllahi warasuulih ilaah iyo rasuulkiisa xaggiisa ayay ahaatay wamankii kaanat ay ahaatay hijratuhu hijradiisu lidunya addunyo yani ilaa dunya laamtu waa lilintihaa lilintihaa xataa walaamun waila wa min wabaaun yuximaani badala wato ibnu malik laha ninkii hijradiisu ay ahayd ilaa dunya addunyo yani u hijroonaya adduunyadaasoo yusiibuhaa uu soo haleelayo oo uu soo xasilinayo aw imra'atin ama haweeney xaggeeda u hijroonaya yankixuhaa uu guursanayo fahijratuhu kaa hijradiisu ilaa maa haajara ilayh waa wixii uu u hijrooday buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi nawowi xadiiska isagoo inoo takriijinaya rawaahu imaama almuxaditayn xadiiskan waxaa soo warinaya imaama almuxadisiin muxadisiinta labadoodii imaam abu cabdillaah moxamed ibnu ismaaciil ibni ibraahim ibni اlmugiira ibni bardisba albukhaariyu اljucfiy wa abulxusayn muslim ibn اlxajaaj ibni muslim alqushayriy annaysaabuuriy radia allahu canhuma fii صaxiixayhima labadooda صaxiixna way ku soo saareen oo way ku soo wariyeen alladayni labada صaxiixo humaa yagu aصaxu alkutub اlmuصanafa kutubta la alifay yani fi اlxadiid xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam kutubta laga alifay ugu sexada badan imaam nawwi raximah اllahu tacaala wuxuu inoogu bilaabay xadiiskan xadiiskanina waa xadiid aad iyo cadiim u ah waa xadiid culimadu ay yidhaahdeen waxaa habboon kitaab kasta noocuu doona ha noqdo fankuu doona ha noqdo waxaa habboon in xadiidkan lagu bilaabo xadiidkan in lagu bilaabo ayaa habboon bay yidhaahdeen waa xadiid makaano islaamka ku leh walidalik baa imaamu nawowi wuxuu ka dhigay axaadiidta madaanil islaamka ah ee islaamku uu ku taagan yahay waxaa bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen xadiidkani waa nisfu lislaam islaamka ama diinta bar buu ka yihi nis buu ka yihi mansilada uu ka joogo imaamu axmed baa ka mid ahaa waayo xadiidkani wuxuu ka hadlayaa acmaasha ayuu ka hadlaya acmaashuna waa laba nooc ama cibaadaadku dadku ay samaynayaan waa laba nooc acmaal muuqanaysa iyo acmaal qarsoon oo qalbiya xadiidkani asal wuxuu u yahay acmaasha qalbiga ee qalbiga ka dhacaysa waayo niyadu sidaynu sunna waa camal qalbiga soo maha waa camal qalbiya acmaasha daahirkee nuska kala ahina waa xadiidu caaisha radi allahu tacaala canha inoo iman doono من عمل عملا أما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد isaguna waa miisaan lagu qiimeeyo acmaasha muuqanaysa qofkii camal buu sameeye salaad buu tukaday ama u soom niyadiisuna waa bad bay ka tahay camalka inay ku ansaxdo waa laga yaaba inaanay ku ansixinna waa laga yaaba camalkan muuqda uu samaynayana sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu waafajiyo iyaduna waa qaybtii labaad idan xadiidku caaisha wuxuu qiimaynayaa acmaasha muuqaalkooda guud buu qiimaynaya ama acmaasha muuqata ayuu qiimaynaya xadiidkanaynu haynaana acmaasha qaybta qalbiga ah ama xagga qalbiga ayuu ka qiimaynaya sida awgeed ba bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen waa nisfu diin nisfu diin ayuu xadiidkan yahay culimo kale waxay yidhahdeen waa ulatu diin diinta saddex haddii loo qaybiyo waxa weeyaan mid buu yahay waa labada xadiid aynu sheegnay iyo xadiidu nucmaan bni bashiir ina alxalaala bayin walxaraama bayin oo isaguna inoo iman doona saddexdaasi haddii la isu geeyo waa diintoo dhan idan xadiidkani wuxuu noqonayaa maxay thulutu lcilmi saddex dalool hal dalool ayuu noqonayaa qolo kale waxay yidhahdeen afar baa laga dhigaya oo waxaa lagu afraynayaa waxa weeyaan xadiidkii zuhdiga ka hadlayay oo isaguna inoo iman doona yani idhab fima cinda annaas yuxibaka annaas xadiiskaas oo inoo iman doona oo zuhdiga ka hadlaya ayaa lagu afraynayaa afartaas ayaa diintuga ku taagan tahay afartaas ayay diintu ku taagan tahay haddii qowlkaa la qaato bacdu ahlilcilmi abu daawuud baan filayaa inuu ahaa inuu sidaa ku tegey waxay noqonaysaa xadiiskani rubcu diin diinta afar meelood oo meel inuu noqonayo qaluu wada lxadiidu rubcu lcilmi waqiila ultuhu fajul bilfahmi وهو في السبعين bاbا يdخل عن الإmام الشhاaفiعي ينqل waa kii lahaa نaظimti شhaaفiعي يعني xadيiثkani waa ثلث العلم ربع العلمina waa la sheegay imaam شhaaفiعيna wuxuu hi سبعيiنa bاbا يdخل تoddobaatan baab oo abwaabta cilmiga ka mida ayuu gelaya hadday مucaamalaaت tahay hadday نikاx tahay hadii ay tahay aymaan abwaab badan buu gelaya xadiiثkani waa xadiiث jliil w masalada asalka u ah uu ka hadlayaana waxay tahay waa niyada niyadana saynu tilmaanay waa camal qalbiga wey wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaashu niyooyinka ayay waxaway ku xasishaan oo ku sugnaataa oo ay ku ansaxdaan oo lagu qiimeeyaan lafdiga haddaynu sidiisaa u qaadanno inama alacmaalu binniyaat waxay noqonaysaa acmaashu niyooyinkay ku ahaadaan oo bacdu ahli lcilmina sidaasay ku macneeyeen acmaashu yani waxa sabab u ah oo keena niyo oo qofna camal ma sameeyo ilaa uu niyoodo qof camal iskama sameeyo oo kuma dhaqaaqo ilaa uu u qasdiyo oo uu niyoodo waayo niyadu waa qasdi laakiin macnaha noocaasi macnaha nebigu ujeeda maaha calayhi salaatu wasalaam waxaa nebigu uu ujeedaa acmaasha ilaahay loogu dhowaanayo waxa lagu qiimaynaya waa niyooyin haddii niyadu wanaagsan tahay camalkaasi waa ansaxaya haddii niyadu ay faasi tahayna camalkaasi camal xagga diinta la tixgelinaya ma aha acmaashaasina dabcan waa acmaasha niyada u baahan oo bacdu alacmaal niyo uma baahna sida waxyaabaha laga tegayo oo kale waxyaabaha laga tegayo niyo uma baahna waxyaabaha la samaynaya niyay u baahan yihin afcaashu niyay u baahanta laakiin waxyaabaha laga tegaya turuugta ah iyadu niyo uma baahna niyo waxa weeyaan uma baahna sida culimadu ay tilmaameen wuxuu uhi nabigu acmaashu waxay ku ansaxdaa niyo wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof kastaaba wuxuu iska leeyahay oo uu helayaa wixii uu niyooday jumlada labaad ma jumlada hore ayaad keenaysaa isku macnay faa'iideynaysaa oo acmaashu niyooyinkay ku xasilaan qofkuna wuxuu niyooday u helayaa miyaa looga jeedaa sida bacdu ahlilcilmi ayaa sidaa ku macneeyey oo tilmaamay waxa weeye jumlada labaad inay tohraa keenayso laakiin waxaa ka fiican hadalku haddii uu aqbalayo in macno cusub laga qaado lagu qaado macno cusub jumlada labaad in lagu qaado oo macno cusub ay faa'iidayso ayaa ka fiican in la yidhaahdo macnihii lasoo sheegay unbaa la xoojinaya macnahaasina waxa uu yahay in lagu qaado qaybta hore in lagu qaado acmaasha waxa weey la samaynayo laf ahaanteeda yani acmaasha waxaa lagu tixgelinayaa waa niyooyin haddii ay wanaagsan tahay niyaduna waa camal wanaagsan haddii ay xun tahayna waa camal xun qaybta labaadna camalkaa ciddii loo niyoonayey in waxa weeye lagu macnayo oo waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala in loogala jeedo oo haddii camalkii aada ilaahay u niyootana oo waxa weeyaan ka loo niyoonayaa uu ilaaha yahay waa camal ilaahay uu kuu hayo oo ilaahay agtiisa aada ka helayso oo hadda sharci baynu ka hadlaynaa haddaad ilaahay ula niyooto maanawa ilaahay agtiisa waxaad ka helaysaa wixii aada ula niyooto haddaad sanam sanam ula niyooto ama qofka bini aadama makhluuqa aada ula niyootana dee cidda aada ula niyootay ayaad waxa weeye ugula noqonaysaa camalkaas ciddaana waxayna ogsoonay inaadan waxba ka helin yacni waxba la-aan baa ka soo baxay waxba la-aan ayaa ka soo baxay marka ka horena camalka ayaa lagu qaadayaa ka dambana camalkaa ciddii loo niyoonayey ayaa lagu qaadaya niyadana saa ogsoon tihiin waa laba waa niyo guud oo ah waxa weeyaan camal kastoo la qabanayo ilaahay dartii in loo sameeyo oo ikhlaas lagula yimaado niyada waxaa ka hadla culimada caqiidada iyo suluuga iyo aadaabta iyo dhaqanka ka hadla ayaa ka hadla niyada labaadna waa niyada fuqahadu ay ka hadlaan waa inuu qofku cibaadada mucayanka uu samaynayo inuu niyo ula yimaado niyadaasina waa laba nooc inuu niyada ula yimaado inuu cibaadada caadada kaga soocayo cibaadada inuu caadada kaga soocayo tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat laba nin baa meel wada fadhiya labadaa nin kulli bay ahaayeen oo ay soo shaqaynayeen wejigooda iyo qacmahooda iyo lugahooda boor baa ku yahay boor baa ka buuxa labadii nin way wada fadhiisteen nin waliba xubnihii weysada ayuu maray midi waa musalliyo wuxuu doonayaa weyse inuu weysaysto xubnaha wuxuu u maydhaya inuu weysaysto oo hadhow ku tukado kan kalena hadda salaada uma jeedo laakiin wuxuu doonayaa boorka iyo siigadaa inuu iska qaado labadii qof isku acmaal bay samaynaya mid waliba uu faraxashay wejigiibuu maydhay qacmihii faydnaa ee boorka ku dhacay buu doonaya inuu maydho muuqaal ahaan isku ficil bay sameeyeen laakiin midina wax caada ah oo mubaaxa buu samaynaya oo ah inuu boor iska maydhayo soo ma midina cibaaduu samaynaya qofka daawanaya labadaa nin wuxuu leeyahy labaduba waa weysanayaan ama xubnahay maydhanaya laakiin ma kala oga keebaa cibaadaysanaya keebaan si cibaadaysanaya niyadaa kala soocaysa niyadaana qalbigaa lagu hayaa wax qalbigaa og qofkaa ficilka samaynaya ayuunbaa og caadooyinka waa lagu kala soocaa inaad maydhanayso oo aada nadaafad u maydhanayso ama kulbaaba dhacayo waa dhidido waad qabowsanaysaa iyo inaad waxa weeye cibaado u maydhanayso guslu min aljanaaba aada samaynayso ama guslu jumuca aada samaynayso niyada ayaa ku kala soocaysa waa qayb qaybta labaadna waxay tahay tamyiizu rutab alcibaadaati bacdiha min bacd cibaadooyinka lafahantooda inaad ku kala sooco salaadii subax intaan la gaadhin baad masjidka ti laba ragcadood baad tukatay labadaas ma labadii sunnaha ahaaba mise waa labadii salaada subax niyada ayaa ku kala soocaysa ama keligaabaaba tukanaya salaadii subax inaad labadii sunnaha tukatid laba faralana aada ku xejiso maxay ku kala duwan yihiin niyada ayay ku kala duwan yihiin martabadaha cibaadadana waa lagu kala soocaa ma waajibbaa mise waa sunne ma adaa oo xilligeedi baad tukanaysaa mise waa qada wey iyo wixii lamid a taana waxaa ka hadla fuqahada ayaa ka hadla wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam tusaale uuna siiyey tusaalahaasi wuxuu yahay dadka cibaadooyin samaynaya nabiguna wuxuu inoogu tusaaleeyey hijradibuu inoogu tusaaleeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam hijraduna waxay tahay meelaheeda ayaynu kaga hadli doona iyo axkaamteeda ujeedadeedu waxay tahay qofku inuu ka intiqaalo beledka gaalada ee cibaadadiisa aanu ku muujisanayn inuu iskaga tago isagoo fitnada iyo oo doonaya cibaadadiisa inuu muujisto oo u aado beled muslim oo cibaadadiisa uu ku muujisanayo taasaa waxaa la yidhahdaa hijra ayaa la yidhahda mana dhammaan waxaa dhammaatay tii maka ee la aadaya madiina ee nebiga la aadaya baa goorday laa hijrata bacda alfatxi taasaa gooday laakiin tii kale iyadu waa baaqi sida nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam laa tanqaicu lhijra hijradu mid go-aysa maaha nabigu cibaadadaas oo cibaado weyna ayuu inoogu tusaaliyey wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka u hijrooday ilaahi iyo rasuulkiisa hijradiisu waxay tahay ilaahi iyo rasuulkiisa xaggiisa ayay tahay culimada luqawiyintana haddii xaggooda laga eego ishkaal baa ku sugan oo waxay yidhaahdaan shardiga iyo jawaabtu inay isku mid noqdaan luqada kuma banaana oo inaad tidhaahdo in qaama zaydun qaama zayd yacni waxa weeyaan zayd hadduu istaago zayd baa istaaga oo shardigii iyo jawaabtii ay isku mid noqdaan ta noocaasi luqada kuma banaana waa in la kala duwaa xadiiskanna sidee looga jawaabayaa jawaabtu waxa ay tahay mutacallaqooda waxa ay ku xidhan yihiin baa kala duwan oo macnuhu wuxuu dhacaya qofkii hijradiisu ay ahaatay ila allahi wa rasuulih qasdan wa taqaruban ila allah isagoo ilaahay iyo rasuulkiisa u qasdinaya oo cibaado uga jeeda qofka sidaa u hijroonaya fahijratuhu ila allahi wa rasuulihi hawaaban wa camala hijradaa uu sameeyey ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisa ayay ahaatay oo waxa weeye tawaab xagga tawaabka haddii laga eego oo tawaabkii uu ka helaya yani waxay ku xidhan yihiin bay ku kala duwan yihiin jumlatu shardina xagga niyada ayaa laga hadlayaa jumlada jawaabtuna waxay ka hadlaysaa xagga jazaha iyo tawaabka ayay ka hadlaysaa qaybta nabigu waa inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam tusaalena waxay u tahay camal kastoo wanaagsan oo ilaahay dartii aada uga jeedo waxa weeyaan waad helaysaa tawaabkeeda waad helaysaa wuxuu kaloo nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam camalkii cibaadada ah haddii aada uga jeedo adduunyo aada uga jeedo waxa aada niyootay ee adduunyahun baad ka helaysaa cilmigii haddaad ula niyooto inaad shaqo ku hesho waxa aad ka faa'iidaysaa waa shaqo haddii aada heshaba inaad kuba weydaa laga yaaba waxa aada niyootay unbaad ka helaysaa qasadkaaga haddii uu yahay adoo hijroonaya inaad waxa weeya gabadh madiine joogta ama maka joogta inaad u hijrooto oo gabadha aad kusoo guursato waxa weeyaan kaasun baad ka helaysaa ashar ka heli maysa yacni waa tusaale nebigu uu inoo tusaalaynay waxaana nugta ay ku sugan tahay jumladii hore waa la sheego waa la soo celiyey oo waxaa la yidhi ninkii ilaahay iyo rasuulkiisa u hijroonay qofka noocaasi ilaahay iyo rasuulkiisii ayuu u hijrood oo xitaa magacii baa la soo celiyey oo lama odhan fa hijratuhu ilayhima xitaa damiir lagama dhigin daahir baa laga dhigay waayo maadaama lasoo sheegay waxay ahayd in damiir laga dhigo faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih fahijratuhu ilayhima so kumay filnayn luqaduna waxay ku dhisantahay in lasoo koobo laakiin waa la soo celiyo ila allahi wa rasuulihi baa layidhi waxa la soo celiyey waxa weeya in la weynaysiinay oo lagu xasuusinayo waxa weeya niyadaas aada ilaahay dartii aada ula niyootay inay weyn tahay oo qiimo weyn ay ku fadhido ayaa waxa weeye loo soo celiyey laakiin balse dambe aynu eegno waxaa la yidhi waman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha fahijratuhu ila dunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha ma sidaasaa la yidhi lama odhan ee waxaa la yidhi fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh wixii uu u hijrooday ayuu waxa weeye iska leeyahay yacni waa la yasaya waxaa la yasayaa shayga in la soo celiyo oo dib dambe loo magac dhago ma istaahilo sidaa awgeed baa waxaa la yidhi fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh wixii waxa weeyaan uu u niyooday ayuu iska leeyahay wuxuu doonaan halkaana waxaa ku sugan shayga weyn ama cibaado ha noqoto ama cilmi ha noqoto qofka in loo baahan yahay inuu niyada ku wanaajiyo waayo shay qiimo weyn ku fadhiya oo ilaahay loogu dhowaanay oo fadli badan leh in waxa weeyaan adduunyo loo niyoodo waa shay waxa weeyaan hubni iyo khasaara ay ku sugan tahay xadiisku masaa'il badan buu inoo tilmaamayaa intaas ayaynu ku dhaafaynaa insha allahu tacaala xadiiska labaad ayaynu u gudbaynaa in sha allahu tacaala wuxu uhi imaam الnawowi raximah اllahu taعaalى alxadiiث الثanي xadiidka labaad can cumar radia allahu tacaala canhu ayضa cumar waxaa laga wariyey ilaahay ka raali noqdee ayضa yani lagu noqoy hadalka mar labaad waayo xadiiskii koowaadna isagaa lahaa qaala waxa uu yihi baynamaa naxnu baynamaa xilli ama waqti naxnu juluusun annagu aan nahay kuwa fadhiya cinda rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisa daata yowmin maalin maalmaha ka mida id طalaca waxaa nagu soo baxay calayna dushayada rajulu nin baa nagu soo baxay shadiidu bayaadi tiyaab maryaha caddaantoodu ay daran tahay oo bimacnaa maryihiisu ay aada iyo aada u cad yihiin sadiid shadiidu sawaadi shaar timaha madowgooduna uu daran yahay oo aada u timo madow laa yuraa calayhi aan lagu arkayn oo aanay ka muuqanayn atharu safar qof socdaala raadkiisu aanay ka muuqan oo qofka socdaalka waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay qof basaasaysan oo waxa weeya booraysan ayaa lagu yaqaana laa yuraa calayhi lagu arki maayo sidaa waa la dabdiyey bacdu riwaayaat bacdu alfaadna culimmadu waxay u dabdiyeen laa naraa calayhi laa yuraa calayhi waa mabniyun lilmajhuul lagu arki maayo oo dadku hadday arkaan moodi maayaan qofkaasi inuu musaafir yahay lafdiga kalena waa mabniyun lilmacluum oo iyagaa ficilkii isu nisbaynayo waxay leeyihin laa naraa calayhi annagu yani kuwa iyagii nabiga la fadhiyey ninkaas ku arki mayno raadkii safarka waxa wey ku arki mayno yani nooga muuqan mayso labaduna waa isku macna wey walaa yacrifuhu mina axad iyadoo qofkaasi haddana qof musaafira aan u ekayn oo yani qof labisan oo nadiifa uu yahay oo loo malaynayo qof magaalo jooga inuu yahay iyadoo sidaa uu yahay ayuu jumlo labaad keenay saxaabigii waxa uu yidhi walaa yacrifuhu mina axad haddana mid naga midi ma yaqaano nin la yaqaano ma ah yani ninku waxa weeya nin safar ka muuqda maaho soo galootiya ma aha nin la yaqaano magaalada joogayna ma aha waa inoo iman doonta inu malagiya xataa jalasa ilaa uu la fadhiistay ila nabiyi u fadhiistay ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga xaggiisa uu waxa weye lasoo fadhiistay faasnada wuxuu ku jeeriyey rukbatayhi labadiisa jilid ilaa rukbatayhi labadiisa labadii jilid ee waxa weeya nebiga ayuu waxa weeya sidaa ugu jeeriyey bimacnaa uu soo hor fadhiistay wa wadaca waa dhigay kafayhi labadiisa kafna ninkii waxa uu dhigay calaa sakidayhi labadiisa boodiyood ma aha labadii boodiyood ee nabiga calayhi isalaatu wasalaam labadiisa boodiyo ayuu dhigay oo saaray waayo waa jalsat lmutaadib baa la yidhaahda ninka adabsanaya fadhigiisa wey ninka ardayga hadduu kusoo hor fadhiisto labadiisa qacmoodna uu jilbaha saaro ama boodiyaha qofka noocaasi waa qof isdhiibay wey waa qof si fiican ku dhegaysanaya wey wawadaca kafayhi calaa fakiday wa qaala wuxuu uhi ya muxamed muxamedow akbirnii can lislaam islaamka iga waran faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu yihi alislaamu islaamku an tashhada waa inaad ka markhaati kacdaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allah ilaahay mooyaane wa anna muxamedan muxamedna inaad ka markhaati kacdo rasuulu llah rasuulkii ilaahay inuu yahay wa tuqiima asalaa salaadana aada u ogto an tashhada tashhada ayay ku cadfan tahay ay waa an tuqiima asalaa salaadda inaad u ogto oo siday tahay aada u tukato wa tu'tiya azakaa zakadana aada bixiso وتصuuمa رamaضاan bisha رamaضaanna aada soonto وتxuja الbayta baytka ilaahayna aada u qasado o aada u xajido in istaطacta ilayhi sabiila haddii aada awoodo waxa weeya wado aada u awoodo oo bimacnaa aada gaadhayso oo zaadkii iyo sahaydii iyo gaadiidkii aada haysato inaad u xajido qaala wuxuu ihi ninkii saa'ilkaha صadqta run baad sheegtay facajibnaa lahu waanu la yaabnay waxaanu la yaabnay yas'aluhu uu weydiinaya oo waa nin wax weydiinaya oo cilmi doona wa yusadiquhu waana rumaynaya oo qofku haddii qofku saa'il uu yahay waxaa la ogsoon yahay wax ka maqan ayuu qofka weydiiyaa soo ma su-aashii marka looga jawaabo inuu yidhaahdo run baad sheegtay hadalkaa waxaa laga fahmayaa waxaanuu weydiiyey inuu sii ogaayo cilmi u lahaa sidaa ogeed labadaasi isqaban mayso inaad wadaadkii masale aada weydiiso oo masaladii uu kaaga jawaabo kadibna aw ku yidhaahdo waad saxsan tahay waxay noqonaysaa qof masalada cilmi ulahaa bay noqonaysaa sidaa awgeed saxaabadii waa la yaabeen qaala wuxuu yihi facajibnaa lahu yas'aluhu wayusadiquhu qaala wuxuu yihi su-aashii labaad faakbirnii can iliimaan iimaanka iga waran qaala wuxuu yihi an tu'mina billah ilahay waa inaad rumayso iyo malaaikatihi malaaigtiisa wa kutubihi kutubtiisa warususihi warusulihi rusushiisa iyo ambiyadiisa iyo walyawmi alaakhir maalinta qiyaame dambe wa tu'mina inaad rumayso bilqadar qadarkana inaad rumayso khayrihi kiisa wanaagsan ee bimacnaa dheefi ku sugan tahay iyo wa sharihi ka dhibi kuugu sugan yahay labadaba qaala wuxuu yihi saa'ilkii sadaqta runbaad sheegtay qaala wuxuu ihi faakbirnii waxaad iga sheekaysa can ilixsaan ixsaanku muxuu yahay qaala wuxuu ihi an tacbud allah waa inaad ilaahay caabuddo kaannaka taraahu sidii inaad arkayso oo kale yacni adigu sidii mid ilaahay arkayo oo kale u caabud fain lam takun taraahu haddii adigu ilaahay aadan arkayn fainahu yaraak isaga ayaa ku arkay yacni waxaad u caabuddaa sidii mid ilaahay taalacanayo oo ilaahay uu daawanayo oo u arkayo waa inaad ilaahay u caabuddaa waa marxaladda labaad wey qaala wuxuu ihi faakbirnii can isaaca saacadda haddaba iga war saacadduna waa xilliga qiyaamadu ay kacayso qaala wuxuu ihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ma almas-uulu canha ka xaggeeda la weydiinayaa ma ah biaclama mid uga cilmi badan min asaa'ili ka wax weydiinaya yacni kuguma dhaamo qiyaamadu xilliga ay kacayso inamaa cilmuhaa cinda allah cilmuhaa cinda rabbi laa yujaliiha ilaa hu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la sheegay oo la yidhi waxaad tidhaahdaa cilmigeeda anigu ma hayo ilaahay unbaa haya su-aashaasi markay soo xidhantay su-aal labaad buu ka dhaliyay oo waxa uu yihi faakbirnii can amaaraatiha haddaba calaamadaheeda iga sheekay yani ashraaiha ama amaaraatiha ama calaamaatiha waa isku mid yihi qaala wuxuu yihi an taliga alamatu addoontu waa inay dhasho rabbataha ama rabbaha sida lafdi kale ku sugan sayidkeeda ama sayidadeeda addoontu waa inay dhasho wa an tara alxufaata iyo inaad aragto calaamadda labaad ee calaamaadka qiyaamaha ka mid ah alxufaata kuwii cadacaddaa alcuraata qaaqaawanaa alcaalata caydha ahaa ricaaa ashaa'i ariga la jirayay yatataawaluuna kuwaasoo ku faanaya oo isugu faanaya fi lbunyaani liska uma inalaqa ninkii waa tegey falabitnaa waxaanu nagaanay oo meeshii aanu kusii hakanay maliyan muddo in waktiya daqiiqado ama saacado uma qaala waxa uu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yaa cumar cumarow atadri ma og tahay man isaa'il qofka wax is-u-aalaya cidda ay tahay ma og tahay qultu waxaan idhi allah warasuuluhu aclam ilahiy rasuulkiisa ayaa og qaala nabigu wuxuu ihi fainahu jibriil waa jibriil wey calayhi الsalaam ataakum waa yimi yucallimukum inuu idin baro diinakum diintiina xadiidkan xadiidu jibriil baa la yidhaahdaa waa xadiid cadiima oo aada iyo aada u weyn waxaana lagu soo koobay diintao dhan baa lagu soo koobay oo culimadu sida ibnu daqiiq alciid iyo culimo kale waxay yidhaahdaan sida faatixada loo yidhaahdo umu lkitaab ayaa xadiidkanna waxaa loo yaqaanaa umu sunna sunnada nebiga hooyadii faatixada umu lkitaab waxaa loogu magacaabay qur-aanka hooyadii axkaamtii qur-aanku uu ka hadlayey ayaa lagu soo khulaasay oo faatixada lagu soo koobay xadiidkanna axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee kumanaanka ah wixii ay xambaarsanaayeen baa xadiidkana lagu soo koobay sidaa awgeed waxay yidhaahdeen umu sunna in lagu magacaabo ayuu xadiidkani mudan yahay wuxuu inooga hadlay caqiidadii ayaa laynoo faahfaahiyey waxaa laynoo faahfaahiyey axkaamtii cibaadada ahaa ee waxa weeye takliifiga ahaa iyo arkaantii islaamka ee camaliga ahaa ayaa waxa weeye lagu sheegay intii ugu waaweyneyd inta kalena waa looga qiyaas qaadanaya qiyaamadii iyo saacaddii iyo calaamadaheedii ayaa waxa weeye lagaga hadlay aadaabtii ayaa xadiidkan lagaga hadlay oo in badan oo xadiidkan ka midii yaan si toosa nebiga loo weydiin calayhi salaatu wasalaam laakiin aadaab badan baa ku sugan qaabka waxa weeyaan loola fadhiisto cilmiga loo qaato qaabka su-aasha loo weydiiyo qaabka cilmiga loo qaato ee talaqiga loogu sameeyo qaabka loo hor fadhiisanayo shiikha aadaab badanna xadiidka waa laynoogu tusanaya walidaalik waa xadiid jaamica oo waxa weeya la tilmaamay sunnadoo dhani inay isugu soo noqonayso xadiidkuna waxau inoo tilmaamaya macaani badan haddii aynu wax ka mid a inu dul istaagno waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidkan saxaabadu inay ahaayeen dad alabatulcilmiya oo xadiisku wuxuu inoo tilmaamayaa baynamaa julus naxnu juluusun cinda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam inay cilmiga u fadhiisanayeen oo cilmiga loo soo jilballaadanayo ayaa waxa weeya laga faa'iidaysanaya cilmiga sida lagu qaatee asalka u ahayna waa sidaas inuu ninku kitaab iska qaato meel la galo ama cajalada inuu ku kaaftoomo isagoo culimadii helay inaanay asalka u ahayn cilmiga in lagu qaato asal waxa u ah qofku xalaqaadka cilmiga inuu fadhiisto sidaasaa asal u ah marka uu wax ka fahmo ee seeskiisa uu dhiso inuu cajalada dhegaysto kutub daalacdo marxaladaas sidaasay imanaysa waxaa kaloo xadiiskan aynu ka faa'idaysanaynaa oo fawaa'idiisa ka mid ah qaabkaas adabta ah oo jibriil calayhi asalaam waxa uu u yimi sida xadiiska laynoogu soo gabagabeeye maxay ahayd ataakum yucallimukum diinakum soo ma diinta ayuu baray dee diintana ma aha oo keliya akhbirnii can alislaam walixsaan waliimaan ma aha xitaa qaabka loo weydiinay iyo qaabka loo fadhiisanay ee cilmiga loo dhagaysanayo ee waxa weeye isqaal loogu samaynayo xitaa waxay ka mid tahay waxyaabaha la baranaya ayay ka mid tahay yani nebiga ayuu u yimi uu hor fadhiistay jilbihiibuu laabay qacmihiibuu saaray su-aashiibuu weydiiyey waxyaabahaas oo dhan ee aadaabta ayay ka mid tahay kadibna wuxuu weydiiyey islaamka ayuu weydiiyey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam islaamkii wuxuu ku qeexay xadiiskan inuu yahay waxa weeya shantaa uu sheegay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam shahaadatu an laa ilaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah shahaadateynka qofku inuu sugo oo ah waxaa islaamka lagu soo galo waxaa ummaddu gaalay iyo muslimiin ay ugu qaybsamayaan waxa waxa weeye dadku ay ku janno galayaan ay ku naar galayaan gaalo iyo muslimiinna ay ugu qaybsamayaan waa shahaadateynka wey nabigu wuxuu tilmaamay shahaadateynka ayuu u tilmaamay caqiidada ayaynu ku faahfaahin doonaa waxba hadda dul istaagi mayno mid waliba axkaam bay leedahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxyaabo badan baa soo gudagelaya ana muxamada rasuulu llah muqtadayaat iyo waxyaabo badan baa soo gudagelaya meelo danbe ayaynu ku faafaahin doonaa caqiidada iyo masaa-ishaas wuxuu kaloo nabigu tilmaamay tuqiima asalaa iqaamatu salaa rukniga labaada islaamka uu leeyahay sidaad ogsoontihiinna haddii salaada laga hadlayo kitaabka iyo sunnadu waxay isticmaalaan iqaamatu salaa yuqiimuuna asalaa walmuqiimi asalaa wa aqaamu asalaa walmuqiimi asalaa iqaama la isticmaalaa wa yusalluuna lama yidhaah ee inta badan waxaa la isticmaalaa salaada in la oogo taasna waxay kutusaysaa cadamada iyo weynida ay leedahay oo loo baahan yahay salaada in la oogo oo culimadu ay yidhaahdeen in axkaamteeda iyo khushuucdeeda loo dhammaystiro wuxuu nabigu tilmaamay oo arkaanta ka mid ah siyaamkii bisha ramadaan in la soomo xajkii baa la tilmaamay oo lagu qayday man istataaca ilayhi sabiila ciddii awoodeysa intaasuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam islaam islaamkuna sida culimmadu ay tilmaamaan haddii iimaanka lala sheego wuxuu ku dhacaa acmaasha muuqanaysa ayuu ku dhacay waxyaabaha daahirka ah ayuu islaamku ku dhacayaa sida salaada iyo zakada iyo xajka iyo soonka iyo wixii lamida haddii iimaanka lala sheegana iimaanku wuxuu ku dhacayaa waxyaabaha qalbiga ka dhaca oo iimaankii waxaa lagu qeexay an tuumina billahi wa malaa'ikatih in la rumeeyo iimaankana wixii baatinka ahabaa lagu qaydayay laakiin mid walba sidiisa haddii loo sheego oo waxa weeyaan aayaad lagu tilmaamo islaamnimo lagu tilmaamo iimaankuna waa soo gudagelaya wabashir lmu'miniin mu'miniinta ha loo bushaareeya haddii la yidhaahdo muslimiintuna waa soo gelaya oo islaamkuna waa soo gudagelaya iimaankuna waa la mid yacni mid walba keligii haddii la sheego ka kale waa soo gudagelaya waa waxyaabaha la yidhaahdo ida ijtamaca haddii ay kulmaan oo meel lagu wada sheego aayad ama xadiid iftaraqa ay fi lmacna macnaha waa ku kala tagaan waida iftaraqa haddii laba meelood lagu kala sheegana ijtamaca ay fi lmacna macnaha ayay ku kulmaan oo isku macna ayay noqdaan xadiidkan maadaama meel lagu wada sheegay hadda way kala tageen oo islaamkiina waxa lagu macnayo waxyaabaha qalbiga ah iimaankii islaamkii waxa lagu macnayo waxyaabaha daahirka ah iimaankiina waxaa lagu macneeyey iimaankii qalbiga wixii qalbiga laga guntayey ayaa lagu macneeyey laakiin xadiidka ibn cabaas ee bukhaariga ku sugan waxa uu tilmaamaya ama saxiixeynka ku sugan muttafaqun caleyga ah waxaa nabiga la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam waxa weeyaan iimaanka ayaa la weydiiyey dabeedna nabigu waxa uu yihi saxaabadii intuu kusoo celiyey su-aashii atad wafdigii cabdilqays baa weydiiyey atadruuna ma liimaan iimaanku waxa uu yahay ma taqaanaan dabeedna nabigu wuu tilmaamay waxa uu yihi shahaadatu an laa ilaha ila اllah iyo salaadii iyo zakadii iyo bacsigii iyo qiyaamihii buu nabigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam yani nabigu wuxuu tilmaamay xadiiskaa ku tilmaamay qayb iimaankii ka mid ah iyo qayb islaamnimadii ka mid ah ayuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiiska ku tilmaamay oo xadiiskaa nabigu ku wada kulmiyey calayhi الsalaatu wasalaam taana culimadu waxay ka qaateen haddii mid keliya la sheego labaduba inay isgudagelayaan oo isku mid noqonayaan ayaa waxa weye laga faa'idaysanaya islaamka haddii aynu dhaafno nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iimaanka ayaa la weydiiyey iimaankii nabigu wuxuu ku tilmaamay lix rukni inuu leeyahay aliimaanu biاllah iyo malaa'igtiisa iyo kutubta iyo rususha iyo yowm اlaakhir iyo qadarka lixdaasuu nabigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam mid walibana tafaasiil iyo waxa weeya faahfaahin ayuu waxa weeye u baahan yahay laakiin min baabi dikra haddii aynu isxasuusino sifu haddaynu u dulmarno aliimaanu biاllah waxaa soo gudagelaya aliimaanu biwujuudi ilahay wujuudkiisa in la sugo oo ilaahay inuu jiro inuu qofku sugo oo mulxid aanu noqon nimanka yidhaahdo laa ilaaha wاlxayaatu maadda wax ilaah la yidhaahdo kownkani ma laha noloshuna waa maadda waa wax la sameeyey waa inaanu qofku kuwaa noqon ilahay wujuudkiisa waa inuu rumeeya wujuudka haddii uu rumeeyo iimaanu billah waxa soo gudagelayo kow ka ah birububiyati ilaahay inuu yahay ka kownkan maamulaya ee ku arsaaqaya ee dadka noolaynaya ee dilaya ee dhibaya ee dhibaataynaya inuu ta noocaasa sugo waa rububiyada ilahay in la sugo ta saddexaad taa haddii la sugo waa in uluuhiyadiisa iyo cibaadadiisa la sugaa oo keligii loo cibaadaysta waa marxaladda saddexaad marxaladda ugu dambaysa magacyada wanwanaagsan iyo sifaadka sarreeya ilaahay uu isku sheegay in waxa weeye loo sugo afartaa xaaladood haddii lagaa helo iimaanu billah waa lagaa helo ta labaad aliimaanu bimalaaikati malaaigta in la rumeeyo oo waxa weeyaan iyagana la ictiqaadiyo oo wujuudkooda la sugo oo intii magacyadooda laynoo sheegay la sugo intii acmaashooda nusuustu inoo sheegtay in la sugo inay yihiin makhluuqaad ilaahay nuur ka sameeyey oo ilaahay aan caasiyeyn oo ilaahay cibaadadiisa loo abuuray iyo wixii kale faahfaahintooda ku saabsan in waxa weeye la rumeeyo ayaa loo baahanya rukniga saddexaad aliimaanu bilkutub kutubta ilaahay uu soo dejiyey in la rumeeyo si guud inta aada og tahay iyo inta aadan ogeyn inaad rumayso inta lagu magacaabay tawraat iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan inta lagu magacaabayna inaad rumayso waxa ay ka hadlayaane ilaahay uu la soo dejiyey ay tadamunayaan inaad qaadato oo sideeda waxa weyaan aada uga camal fasho wixii aan la bedelin nusuusteenuna aanay nasakin oo aanay nasakin in waxa weeye qofku uu aamino oo u rumeeyo aliimaanu bilkutub wey aliimaanu birusul rususha ilaahayna inaad sidooda aada u wada aaminto oo loo rumeeyo oo waxa weeyaan ilaahay rasul inuu leeyahay isaga iyo khalqigiisa udhaxeeya xagga diinta ugu dhaxeeya iyo tabliiqa in la sugo ta noocaasina iimaanka arkaantiisa ayay ka mid tahay oo inta aynu ognahay malaa'igta ma wada ogin inta aynu ognahay iyo inta aynaan ogeyn inaynu waxa weeye si guud inaynu u rumayno inta laynoo magacaabay kutubta kitaabka iyo sunnadu ay inoo magacaabeen sidooda inaynu u sugno inaynu waxa weeyaan tacdiimino oo weynaysiino oo aynu aamino waxyaabahaasoo dhan aliimaanu birusul ayay ka mid tahay qofku nebi nebiyada ka mida haddii uu ka gaaloobana wuxuu yahay qof nebiyadoo dhan ka gaaloobay kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin kadabat caadun ilmursaliin kadabat qowmu luuqin ilmursaliin aqwaamtii tagtay waxaa la sheegay markii nebigoodii ka dhashay ay beeniyeen in ilaahay uu u nisbeeyey ambiyadoo dhan inay been ka sheegeen oo ay beeniyeen oo aanay rumayn taasina waxaa laga qaadanayaa nebi keliya haddii la rumayn waayo inay la mid tahay ambiyadoo dhan in laga gaaloobay aliimaanu bilkutub waa rukniga waxa weeyaan afraad ka shanaad wuxuu yahay aliimaanu bilyawmi alaakhir maalinta qiyaamo iyo wixii dhacaya qiyaamuhuna man maata faqad qaamat qiyaamatu qofku xilliga uu dhintay ayaa qiyaamadiisu dhacaysaa xilliga la dhintay ayay qiyaamadaadu ku bilaabaysaa xabaasha iyo wixii kugu sugaya iyo waxa weeya wixii imtixaana ee kugu imanaya iyo marka laga baxo in laga soo bixi doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo jidka siraad iyo janno iyo naar in lagu dambaynayo iyo wixii lamida ee ku saabsan qiyaamaha ee kitaabka iyo sunnadu ay inoo sheegeen iyadana waa in la ictiqaadiya haddii wax ka mida oo kitaabka iyo sunnadu ay caddeeyeen laga gaaloobayna waxay noqonaysaa aliimaanu bilyawmi alaakhir in laga gaaloobay bay noqonaysaa waa rukniga shanaad ka lixaad wuxuu yahay aliimaanu bilqadar qadarka in la rumeeyo qadarkuna waa qadarka ilaahay uu qadaray wixii kownkan ka dhacaya ayaa waxaa la yidhahdaa qadar baa la yidhahdaa wuxuuna ka kooban yahay afar shay buu ka kooban yahay afartaa shay oo isu tegay ayaa waxaa la yidhaahdaa qadar baa la yidhaahdaa mid ka mid a afartaa shay haddii aad ku gaalowdo aliimaanu bilqadar waa lagaa waayo martabada koowaad waa inaad ilaahay cilmi aada u sugtaa wax kastoo kownkan ka dhacaya waxa weeyaan laga soo bilaabo xilligii kownkani bilaabmayey ilaa waxa weeyaan halka uu ku dhammaanayo waxa weeyaan mutlaqan si guud in ilaahay cilmi loo sugo inuu og yahay wax kastoo kownkan ka dhacaya bicilmi illah inay ku dhacayso waa in lagaa hela qadarka ayay ka mid tahay alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samaai waalard miyaadan ogeyn ilaahay inuu og yahay waxa samaawaadka ee dhoolka ku sugan wacindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ila hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يا أدلة بدنة تلمامس علمك تلمامس وحالة كوان علمنا ومدى المسلمين تاهي ويسوغان قولدي قلاد داها قدرية داها يكب بالعبمان قولد أساب بيني سي قولدي شافعي لي علمك كراهض هدي علمك بينية وقالوا بين علمك هدي أي بينية وقالوا بين قفوا قلب النقرين علمك إلهينا وعلم مطلقه wax allaale wixii mustaxiila iyo wixii dhacaya labadaba uu ku saabsan yahay oo ilaahay wixii mustaxiile la og yahay inaanay dhacayn uu sii og yahay haddii uu dhici lahaa wixii mumkine macquule dhacayana ilaahay wuu og yahay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canh gaaladii baa la tilmaamay haddii la celin lahaa lama celinaye waayo qofku qiyaamaha haddii uu tago qofka gaalka ah wuxuu leeyahay rabbi irjicun halay celin waxaa la ogsoon yahay inaan la celinayn laakiin ilaahay waxa uu tilmaamay haddii la celin lahaa waa mustaxiil in la celiyo waa mustaxiil in la celiyo laakiin haddii la celin lahaa wixii ay samayn lahaayeen buu ilaahay tilmaamay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu can waxaa halkaa laga qaadanaya ilahay xitaa mustaxiilka inuu ogyahay cilmigaa ilaahay shaamilka waa in la sugaa martabada labaadee la sugayaa ilaahay inuu wax kastoo koonkan ka dhacaya inuu qoray oo looxul maxfuudka uu ku sugay in la rumeeyo alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaai wاlard cilmigii baa lasoo sheegay maxaa ku xiga ina dalika fi kitaab waxaa ilaahay uu og yahay kitaabka ayay ku sugantay looxulmaxfuudka ayay ku sugantay kitaabaduna anwaacay u qaybsantaa caqiidada ayaynu ku faahfaahin doona insha allahu tacaala waa martabada labaad ta saddexaad waxa ay tahay mashiico ilaahay in loo sugo wax kastoo koonkan ka dhacaya doonitaan ilaahay inuu ku dhaco in la sugo waa xaaladda saddexaad waa inaanu qofku ictiqaadin kownkan inay ka dhacayaan waxaanu ilaahay doonin ma kama dhacayso wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah wixii ilaahay uu doonan baa kownkan ka dhacaya martabada ugu dambaysaa waxa ay tahay khalq inuu ilaahay wax kastoo koonkan joogo isaga ka soo hadhay inay isaga makhluuq yihiin allahu khaaliqu kulli shay wax kasta oo ilaahay ka soo hadhay ilaahay baa abuuray allahu khaaliqu kulli shay koonkan wax kastoo yaalla waa makhluuq wuxuu doona hana taana waa inaad ictiqaadisaa martabadaa labaa ugu dambaysa ayaa qolada qadariyada la yidhaahdaa ay khilaafeen oo iyagu waxay yidhaahdeen addoonku ficilkiisa isaga ayaa samaysanaya addoonku waa makhluuq ilaah waxa koonka ku sugan oo dhani waa makhluuq ilaah laakiin addoonku ficilada uu samaynaya isaga ayaa samaysanaya bay yidhahdeen halkaas ayay iyagu ku gaaloobeen dabeedna waxaa ku soo baxay magacaas waxa weeyaan alqadariya la yidhaahdo bacdul axaadiiskan lagu sheego nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam culimada qaar xasan ay ku sheegayaan majuusu hadihi اlumma ummaddan majuusteedii inay yihiin in mariduu falaa tacuuduuhu wain maatuu falaa tashhaduu janaa'izahu haddii ay xanuunsadaanna ha soo booqanina haddii ay dhintaanna janaasadooda ha ka qaybgelina qolada noocaasi waa qoladaas waxa weeye qaba qofku ficilkiisa inuu abuurayo waxay sugeen inay waxa weeye iyagoo afcaashooda ay abuurayaan markii magacaa lagu dhajiyey bay isku dayeen inay ka baxsadaan oo waxay yidhaahdeen qadariyada annagu waxa weeyaan waabaanu diidanna oo waanu diidnay maxaad magacaa noogu magacaabaysa waxaanu diidna maxaadna loogu magacaabay idinka ayaa sugay oo le ilaahay baa qadarka loo sugaya idinkaa magaca munaasib u ah waxay doonayaan majuusu haadihi lumma inay nagu dabaqaan bay doonaya waayo annaguna waanu diidnay idinkuna waa sugteen idinkuna annagu ilaahay baanu u diidnay inuu ficilka addoonka abuurayo idinkuna waa u sugteenoo waxaad leedihiin qadarka waa in la sugaa ninka shay diidaya iyo ka sugaya keebaa mudan in lagu magacaabo ka sugaya soo maa wuxuu dhaha magacan idinkaa xaq noogu leh idinkaa xaq uleh inaad in laydinku magacaabo laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen sugitaanka idinka ayaa nagaga sii fog annagu ilaahay baanu u sugaynaa naftayada umaanan sugin laakiin idinku naftiina ayaa usugaysa annagu waxaan leenahay ilaahay baa addoonka ficilkiisa abuuraya laakiin idinku waxaa leedihi annagu ficilladayada annagaa abuurayna idinka ayaa isu sugay idan dee inaad cid kale shay usugto iyo inaad naftaada usugto teedaad baliiqsan oo xeel dheer inaad naftaada usugto marka taana sidaas ayaa lagaga jawaabay kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ixsaanka ayaa la weydiiyey ixsaankuna waa mansilad aada u sarrayso cibaadada ka mid a culimaduna ay mansilatu almuraaqaba walmushaahada ay u qaybiyeen mansilatu almushaahada oo fadli badan oo ah qaybta hore jumlada hore ay kutusayso waa mansilatu lmushaahada ilaahay inaad u cibaadaysato sidii inaad ilaahay adigu arkayso oo kale oo haddii waxa weeyaan ilaahay aada arkayso lagaba soo qaado in ilaahay aada hor taagan tahay oo ilaahay aada indhaha ku hayso adduunyada ka dhici mayso wax dhacaya ma qiyaamahun baa ilahay lagu arkaya waclamuu ana axada minkum lan yaraa rabbahu xataa yamuut bu nabi uri alayhi salaatu wasalaam laakiin hadda waxaa laga wadaa si cibaadadaada aada u wanaajiso inuu qofku ka soo qaado sidii qof ilaahay arkaya oo kale mansilatu lmushaahada ayaa la yidhaahdaa mansilada qofku ilaahay uu daawanayo waa mansilad aada u saraysa cid waliba ma gaabo kadibna nabigu wuxuu tilmaamay mansilada labaad oo ka hooseysa haddii taa aada gaari weydo inaad ta labaad aanay ku dhaafin oo ah mansilatu lmuraaqaba in aada isxasuusiso ilaahay inuu ku taalacayo ilaahay inuu ku ilaalinayo ilaahay inuu kula soco ilaahay inuu kulog yahay haddaad og tahay camalkan aada samaynayso ninkii aada u shaqaynaysay shaqadan iska laha hadduu ku daawanayo oo uu ku eegayo oo uu kula socdo qofkii camalkii waa wanaajinaya sooma maamulahaadi hadduu ku dul taagan yahay iyo hadduu kaa maqan yahay ma isku si baad u shaqaynaysa qofku sida badan isku si uma shaqeeya idan mansilatu lmuraaqaba walilaahi almathalu laclaa ilaahay baa tusaalaha sare iska leh qofku haddii uu xasuusnaado ilaahay inuu taalacanay oo salaadan hadda uu tukanayo ilaahay uu la socdo oo uu eegayo qofka noocaasa cibaadadii uu ku dadaalaya uu wanaajinaya laakiin hadduu ka mooganaado waxay noqonaysaa iga gebe cibaadadiisu noqonaysa mansilatu lmuraaqabana waa manzilad aada iyo aada u weyn nolosheennana haddii aynu eegno tusaalayaal badan baynu usoo helina tusaalayaal badan ayaa loo soo helaya inagu kulle caalamka waynu ka dambaynaa laakiin dawladaha tagay ee dhisan ee nidaamka fiican leh waad aragteen oo kamaradooyin baa lagu xidhaa laamiyada gawaadhadu siday u soconayaan iyo dadku siday u dhaqmayaan lagu ilaalinayo london oo kale maxay yidhahdeen laba milyan oo kamaradood wax gaaraya ayaa ku xidhan tallaabadii la qaadaba toban baa ku xidhan mid sii jeeda iyo mid soo jeeda walidaalika dadku aad bay isu ilaalinayaan waxaana taa ku tusaysa xataa dadka soomaalida oo fawda ah marka ay ka yimaadaan badankoodu haddii ay gaari fuulaan inagu xataa sacuudiga qolyahaygan joogi jiray suunka lama xidho waxa la suunku waa nabadgelya in la xidho markuu gaariga sidaa usoo galaba xitaa isagoo wadankii ka yimi oo soomaaliya yimi suunkuu la booday uu la qabsado maalmihii hore ganaax buu ka baqayay ganaax buu iska ilaalinayay oo waa lagu ganaaxaya oo lacag badan baa laga qaaday oo lagugu ganaaxay aniga lafteedu ilaa saddex boqol oo dollar lacag ku dhow dhow ayaa suunkaa laygu ganaaxay oo waxa weye boolisku igu qabteen ama suunkii xidhnayn marka qof qofka intaasoo maalmood la ciqaabo walibana lacag lagu ciqaabo waxa dhacaysa inuu xilliyada dambe is ilaaliyo laakiin waxa uu iska ilaalinaya waa kamaradu otomatiga u shaqaynaysa ayuu iska ilaalinaya oo aan caqli badan lahayn wuxuu helaa qofkii intuu u degay inuu jebiyo oo usoo dhunto oo gebigeedaba baabi'iyo wuu helaa soo ma haddana waxa weeyaan wadada sida loo hayo loo yaacayo ayaa gawaadhidu hoonka halmar tumaysa mid waliba ka ka dambeeya ayuu xasuusinayaa kamarad baynu soo gaadhnay hala qabooji waayo haddii uu qaboojiyo kuwa kale aan u sheegin dabadaa laga gelaya oo kuwo xoog u socda ayaa ku dhacaya bahashaasaa ilaalinaysa maxaad u malaynaysaa ninkii dhammaaye booliska hadduu meesha joogo maxaad u malaynaysaa ilaahay khaaliqa ahaa haddii uu ina daawanayo maxaad u malaynaysaa waddan baan tegay wadamada ka mid a caalamka mar singabore la yidhaahdo waxaan la yaabay laamiyadoodu siday u nadiifsan yihiin markaan sacuudiga kusoo noqday ee aan ka sheekeeyey ayaan waxaan uga sheekeeyey laamiyadoodu siday u nadiifsan yihiin in dadka qaar guryahooda ay ka nadiifsan yihiin dad baa iska baariya soo maa oo guriga laga yaabo isbuuc inaanay masixin beenna ku sheegi maayo tahay guryo aynu degannahay walibana sacuudigaan kala hadlay dadkaasaan la hadlay ayay waxawey ka nadiifsan yihiin laamiyadaas sida ay u dhalaalayaan haddana waxa weeye wax shaqaala ay ma dul joogaan madiinaan kusoo noqdo iska dhaaf laamiyada waaweyn aqalka aan deganahay hortiisa subax walba laba nin oo bangaaliyiina baa la keenaa oo xaadhaya haddana salaada haddaan usoo dego salaada subax baa la keenaa cishahana waa laga qaadaa halkaasay wax ku cunaan hadba way xaadhaya haddana mindiilka iyo caagadda biibsiga lagu cabday iyo dhalada iyo waxa weeye qashinka saasay u yaacaya maalin walbana nin baa xaadhaya oo niman baa dul taagan oo la yidhi intaa isa soo eegaysa labadaa sakadood waxa way ku fayna oo ka shaqeeya haddana way kugu soo baxaysaa qashin qolyahaasina shaqaale kugu soo bixin ba sababtu waa maxay hal meel baan waxaa soo istaagay oo ay ku xidhan tahay shan kamarood ay ku xidhan tahay shan baan ka xisaabtay afarta jiho way u kala jeedaan oo jihooyinkaa ilaalinaya ta shanaadna xaggee aadaysa hoos bay ujeedaan hoos bay ujeeda waxaa laga yaaba qofku inuu yidhaahdo bahalaha waan kasoo gabanaya hoostooda haddaan istaago maxaa laygu samaynaya hoostiina mid ba ujeediye surinkaad kasoo laabataba laba saddex baa dhinacyada u kala jeeda mid hoose mid sare mid dhexe walidaalik dadku way la qabsadeen nadaafadda way ilaalinayaan caagadda markuu biibsiga ka cabo ama culbadda uu ka cabo waxaa laga yaabaa masaafaat inuu socdo si uu waxaweyaan ugeliyo maalmahaas waxa igu cusub bay ahayd dadku siday u jabsan yihiin ay u hogaansan yihiin ay nadaafadda u ilaalinayaan welibana ma rumaysanaysaan waxyaabaha la ilaalinayo mindiil haddaad isticmaashaad laamiga ku tuurto afar boqol iyo konton dollar waa shan boqol oo dollar oo lacagtooda u dhiganta dollar bay isticmaalaan shan boqol oo dollar baa lagu ganaaxaya dollarkan kale wax yar bay ka dhimanta qofna ma doonayo waa dadku gaalay u badan yihiin boqol kiiba sagaashan in lacag lagu ganaaxo ma doonayo walidalik mindiil waa mamnuuc waxaa mamnuuca xaaka inaad ku tuftaa waa shan boqoloo dollar waa mamnuuc xanjo in lagu tufaa waa mamnuuc waa shan boqoloo dollar xanjo in lagu tufo waa mamnuuc waxaa la yidhi xanjada qisay ku timi maalin maalmaha ka mida madaxweyneheedii baa madaxweynihii wadanka isagoo wadanka eegay sida muftigii wadanku uu ii sheegay habeen aanu la fadhiisanay laamiga isagoo socda ayuu wuxuu ku arkay laamigii oo nadiifa laakiin boqcado madoway ku yaallaan wuxuu yihi boqcadaha maxaa loo nadiifin waayo waxaa la yidhi xanjadaa lagu daadiyaayo xanjaduna waa adag tahay in laga gooyo oo xitaa haddii laga gooyo madoway kaga tagtaa markay dhasku fuuro ee qashinku fuuro xanjana ay tahay waxa weeya xabad kastoo xanjaa waxay uga baahatay mashruuc in la xoqo dabeedna waxay idhahaan dhibcaha madow waa xanjada wey de wuxuu yihi xalku wuxuu yihi haddaba xanjada waa inaanu joojino xanjadaba sidii baa lagu mamnuuca dukaanada xanjo kasoo heli maysa haddaad la timaadana oo aad ku calaashatana haddaad ku tuftana waa shan boqol oo dollar ganaaxay walidaalika xanjadii waaba la iska daayeeba waayo qofku hadduu calaashado u silaawayo o tufaya bahashina meel walba way ku xidhanta wadankiiba waa waa laga joojiya xanjada cidi kaa iibsan mayso waa laga joojiya waxaan uga jeedaa manzilat lmuraaqaba wey dadkaasi oo gaalo ah kamarad baa sidaa u nidaamisay baqdi inay ka baqayaan ganaax ay ka baqayaan ayaa waxa weeye sidaas ay u toosnaadeen inaguna waxaa laga yaabaa maantaba haddii layna leeyahay ilaahay baa ina taalacanaya ilaahay baa ina daawanaya ilaahay baa inala socda inaynu indhahaas kusii qabanayn walidalik macnaha noocaasa nabigu inoo tilmaamay alayhi salaatu wasalaam waa in aada iyo aada loo xasuusnaadaa kadibna nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu soo gabagabeeyey oo xadiiska inoogu soo khatimay calaamadaha qiyaa saacadda xilligay kacaysa in la weydiiyey wuxuu nabigu tilmaamay inaanu cilmi ulahayn kadibna calaamadahoodii wax ka mida ayuu inoo tilmaamay calaamadahaasina sidaynu ogsoonahay saddex qaybood bay u qaybsamaan calaamado dhacay oo tegey oo dhammaaday calaamado dhacay oo tegey oo dhammaaday tusaalehii ilaahay calaamad saacaddu leedahay oo nusuustu inoo sheegtay oo dhacday oo dhammaatay bactu nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga soo saaritaankiisu bucitu ana wasaacatu kahaatayn nabigu soomor waxa way ka mid waa calaamadaha soo baxay calaamado kalena way leeyihi calaamadaha waxa weeyaan dhacay ee weli socda maxaa ka mid a wax makaa xasuusata aad bay u badanyii intaa waynu nidhaahnaa aakhiru zamaan baa la joogaa shaygaasi waa aakhiru zamaanku ka mid yihi tusaalayaal badan baa la helaya tusaalayaal badan ayaa la helaya calaamadaha qaarna way dambeeyaan kuwaa dambeeya waxaa ka mid a calaamadihii waaweynaa ee imanayay xilliga qiyaamada ay waxwey soo dhawaatay calaamadahaasi iyagu waa dambeeyaan tobanka calaamadood ee nabigu inoo sheegay alayhi salaatu wasalaam waxaana loo baahan yahay culimadu ay tilmaameen calaamaduhu kullamaa ay bataan hadda waxaan filayaa qolada xisaabiye dee calaamada aada u badan bay sheegeen inay dhaceen calaamado badan waxaa ka mid a waktigu inuu isu soo dhawaanayo waktigu inuu isu soo dhawaanayo waynu haynaa soo maa maantaynu jimco tukanaynaa inagoo jimcihii sidiisi u xasuusanaa jimci kalena aynu soo gelay bishii ramadaan baynu soomaynaa iyadoo aynu sii xasuusanahay baa tii kalena soo gelaysa taqaarubu zamaankaa ka mida cilmigu inuu yaraado ayaa ka mida jahligu inuu faafo ayaa ka mida zinadu inay badato ayaa ka mida ganacsigu inuu faafo ayaa ka mida dumarku inay bataan baa ka mida qoraalku inuu bato oo mid waliba oo u yaqaana sida wax loo qoro calaamadaha qiyaamahay ka mid tahay haddana dee way fiican tahay in wax la qoro wax la barto waa wax wanaagsan laakiin nabigu inoo soo sheegay alayhi isalaatu wasalaam haddana dawladuhu way isugu faanaan oo waxaa la yidhahdaa dawladdaas boqolkiiba laba ayuun baan wax qorin oo ummiya boqolkiiba sideed iyo sagaashan bay gaadheen inta wax qoraa maxwal ummiya umminimada qofku inaanu wax qarin in lala dagaalamo ayaa miisaaniyad lagu bixiyaa iyo hawl lagu bixiya oo waxa weeye balayn iyo lacag iyo miisaaniyad loo sameeya taasina waxay kutusaysaa in calaamadaasina la helay calaamado badanna waa la helay waxaan uga jeedaa culimadu waxay tilmaameen calaamadahaasi haddii ay bataan oo la helo waxay daliil u tahay calaamadihii waaweynaane inay dhow yihiin kullamaa calaamadahaasi ay bataan waxaynu ka fahmaynaa calaamadihii waaweynaana inay dhow yihiin dajaal iyo masiix iyo daabadi iyo طuluucu shamsi min maqribiha in waxa weeya iyaguna waktigoodii uu soo dhawaaday ayaa laga fahmayaa ama ay mudin ama muclim ama mushcar ay u tahay ayaa bacdu ahlicilmi ay tilmaameen taana waxaa looga jeedaa ma aha in la leeyahay saacadii baa dhow ama qiyaamadii baa dhow ma aha laakiin qofku inuu cibaadada iyo daacada iyo wanaagga u badsado xumaantana iska ilaaliyo ayay ujeedadu tahay kadibna nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ninkii su-aasha weydiinaya uu fahmay waxau nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam jibriil buu ahaa ataakum yucallimukum diinakum wuxuu u yimi diinta inuu idin baro ma jibriil baa dadka wax u sheegayo salaada iyo imaanka sharxayay mise nabiga calayhi الsalaatu wasalaam nabigaa sheegay isagu wuxuu ahaa saa'il sooma su-aalun buu weydiinayay culimmadu waxay ka qaateen su-aasha wanaagsani inay tahay cilmi la gudbinayo inay tahay waayo nebigu jibriil buu u nisbeeyey dadkan saxaabada ee meesha fadhiya inuu mucallim u yahay yucallimukum diinakum sooma su-aashaa fiican ee waxa weeyaan ninkaas saa'ilkaahi uu nabiga weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam ee jawaabta fiican ee ay ka soo baxday ayaa waxaa la tilmaamaya inay cilmi tahay ninka daalibkaa su-aal fiican haddii macalinka uu weydiiyo mas'alada haddii xitaa uu yaqaano oo uu is yidhaahda allayle masalada adigu waad fahamsan tahay meeshana munaasib bay ku tahay macalinkuna inuu halkan ku sheego ayay ku habboon tahay waxaa habboon inuu su-aal ahaan uu u weydiiyo macalinka oo uu yidhaahdo macalimow masaladaasi maxay noqonaysaa cilmigii inuu gudbiyey bay ka dhigan tahay inuu gudbiyey ayay ka dhigan tahay taasina waa faa'iida weyn waxaana kusoo gabagabaynaya bulshada soomaaliyeed kuma badna su-aashu kuma badna kitaab baa laga yaabaa bukhaari inaad bilowdo ilaa maalintuu ka dhammaanayo su-aal macili ku weydiin mayso qofku odhanaya casharku haddii uu dhammaado halkaa ma fahmo ama halkaa iigu celi ama halkaa maxaad uga jeedaa inta badan ma dhacdo su-aasha waynu ka xishoona walaa yatacalamu alcilma mustaxin walaa mustakbir cilmigana cilmigana ma barto qof ka xishoonayo su-aasha halkaa ma fahmin haddaad ka xishoonayso waxa weeyaan cilmigaagu nafci yeelan maayo cilmina xasilin mayso man raqa wajhuhu raqa cilmuhu bay culimadu yidhaahdeen ninka wejigiisuu dabcaa cilmigiisuna uu dabcaa haddii wejigaagu xilliga cilmiga laga dhiganayo u dabco oo aad ka xishooto su-aasha iyo meeshii kugu adkaatay in lagu jilciyo cilmigaaguna saasuu u dabcaya iyadoo ishkaalaad kaa buuxaan ayaad hadhow saaxada u baxaysa cilmigaagu wuxuu noqonayaa cilmi aan caddayn oo aan waadix ahayn walidaalik wixii mushkila anigu ma qabo sidaa waxaan uleeyahay ma aha lagu weydiiyo oo su-aasha halaygu badiyo ma aha lafteydu waa hawl wey laakiin ujeeddadu waxay tahay war ninkii wax fahmi waayo intaa aynu sheegnay baabul fatwo inaynu furayna maaha oo maanta baynu m meel walba ku dhufanayna maaha laakiin intaa aynu sheegnay qofkii wax ka fahmi waaya ama ishkaal uu ka yimaado ama waxa weeya mas'alo kale maqlay oo cilmi uu leeyahay iyo masale aynu sheegnay isu qaban weydo ha la isula soo noqo waxaa laga yaaba inaan anigu khaldanahay inaan si kale wax u fahmay in adiga aan kuu jamciyo labadaa aad isu kaa qaban waayey ayaa laga yaaba su-aashu waxa weeya waa muhim dawradii maalmihii dhaweed aanu wadna halkan ka wadnay ayaan keenay ishkaalkaa keenay maalmihii ay sii dhammaanaysa intaasoo cishaan dhigayey kitaab xadiisaan dhigayey kadibna waa la isku laaba oo la yaaca dabeedna waxaan siri wallahi dadkana aad ba maskax badayn dadkan aan ishkaalma kusoo baxay fahamka halkaasay ka gaadheen dabeedna waxaan u keenay hadalkaa aan hadda idiin sheegaya ayaan u sheegay hadalkaasaan u sheegay dabeedna su-aashii khaatibaaba igu noqotay isla halkii aan hadalka ka sheegay ayaa waxa weeye su-aalo badan laygu soo gudbiyey marka taa lafteedu waa alcamalu bilcilmi masaladii aan u faa'iideeyey cilmiga ahayd ayaa si toosa loogu camal falay wax wanaagsan bay ahay ayaa si fiican loo tadbiiqiyey maanta intaasaynu kusoo jeedna wallahu aclam sala allahu wasalam calaa sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam